iyada oo toddobaadyadii u dambeeyey ay soo badanayeen ardayda gubaya iskuulaadka ay wax ka baranayeen ayaa dhanka kale qaar ka mida macalimiinta iyo waalidiinta xaafadda islii ee deegaanka kaamukunji ee magaalada nairobi oo la hadlay warbaahinta star waxa ay sheegeen in arrintani ay tahay musiibo qaran loona baahan yahay si wadajira in looga hortago waxay ku baaqeen iskuulaadka in lagu xiro kaamerooyinka waxduube ee c c t v da loo yaqaana si ay u fududaato in la helo ardayda ku kaca ficilada guracan ee noocana magacayga horta waa cabdinuur xasan dhiire prime education center ayaan maamulo ka ahay badanaa iskuullada la gubaaya kenya wax hadda kusoo batay oo sanadadii u dambeeyey ayay badanaa aad ugu soo bateen sanadahan kusoo baday drugs ilmihii in maarata muqadaraad iyo waxyaala maandooriyo oo ay ogeen wixii ay samaynayaan iyo wixii kale aysan kala garanayn inay isticmaalaan markay falki sameeyaan oo arrintii ay dhacdane ay ku balaarugaan inay qalad sameeyeen macalimiintu waxay ka mid yihiin dadka dhisa akhlaaqda ardayda mas-uuliyadda waalidka ka saaran mid lamid ayaa la sheegaa inuu ka saaraya marka ma kuu muuqataa macalimiinta inay ka gaabiyeen inay la socdaan ardayda dhaqdhaqaaqooda iyo meelaha muqaadiraadka ay ka keenayaan in marka horeba ay ka daboolaan oo ay ka hor istaagi karaan maadaama iskuullada inta badan arrimahan ay ka dhacaan ay ka mid yihiin iskuullada boardinga badanaa way tahay waayo macalinka waa waalidka labaad in ma aragtay iskuullada boardinkana intuu cunugii ka maqan yahay mas-uuliyaddii ay saaran tahay macalinkii marka mararka badanna arrintan maxay dhacaan markii macalimiintii ardayda qaar ay meel wada joogaan oo mase fasaladii lagu jiro mase xilli priveski la dhiganayo habeenkii oo tuushame wax la qaadanayo ayay intuu ardayga fal soo sameeyo kabriid wax ku shido ayuu haddana u dabamari karaa ma aragtay dhoomkii marka meeshan macalimiinta waxay ku kontarooli karaan uurkubaalayaal ma ahee in iskuullada dhammaantoodba c c t v camera lagu xiro sifa ay u monotagarayaan telefoonnadoodana loo geliyo wixii dhacaya iyo xilligii wixii la sameynayay qof kombyutar iyo ku takhasusayna c c t v camera in la fariisiyo twenty four hours la monitagarayo sidaas ayay macalimiinta wax ku xakameyn karaan waalidiinta iyo macalimiinta ayaa dhankooda loogu baaqay inay iska kaashadaan sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyinkan tallaabada ku habboonna looga qaadi lahaa ardayda guba dugsiyadooda magacaygu waa cabdicasiis waxaan ku baaqayaa macalin iyo waalid ahaanba arrintan maanta socota ee ah iskuullada la gubayo inay waalidiinta iyo macalimiinta si adag uga wada shaqeeyaan oo gacmaha iska qabsadaan si arrintan mustaqbalka soo dhow ay uga hortegi lahaayeen arrintan waa arrin bulshada kenya ku nool saameyn dhaqaale iyo saameyn waxbarashaba ku yeelan karta waa arrin loo baahan yahay in laga digtoonaado marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan macalimiinta iskuullada waalidiinta ciyaalkooda ay waxu bartaan iyo kuwa kaleba inay arrintan gacanta iska qabsadaan oo ay ka hortagaan dhibaato walba iyo wax walba ardayda ay la damacsan yihiin kii lagu qabto mise waxaa lagu ogaadana in laga qaado tallaabo sharci ah oo ay ku cibro qaataan ardayda kale ee waxaa ku fikiraysa maxamed maxamuud cabdi waa maamulaha guud ee iskuulaadka la isku yidhaahdo prime group of schools waxa uu si aada u soo dhoweeyey hadalkii wasiirka waxbarashada dalka ee ahaa in ardayda lagu helo in ay gubeen xarumihii ay wax ka baranayeen laga mamnuuco iskuulaadka dowladda waxa uu intaasi ku daray in loo baahan yahay dhanka kale in iskuulaadka sida gaarka loo leeyahayna laga mamnuuco jawaabta uu ka bixiyey ama hadal bixinta uu ka bixiyey wasiirka waxbarashada waddanka george magoha asaga wuxuu taabtay oo keliya in laga mamnuuca iskuullada babliga ah anigu waxaan la qabaa weliba in iskoolada brifetka kale listay leedahay waxaa leedahay private schools of association a jiro ayagana in warqada la geeyo laga mamnuuco waayo taas waxay xakameyn doontaa ficilada guracan ee waxyaalaha qaar ay ardayda qaar damacsan yihiin ama qaarkood ay isku dabadashada ka dhiganayaan inay naga istaagaan saameyn weyn annaga nagu yeelanaysa maadaamana iskuullada gaarka loo leeyahay ee khaasatan xaafadda islii ku yaallo iyo daafaha islii khaasatan weliba soomaalida meeshan degan boodhimo fara badan bay ku leeyihin waddanka marka fikirka ah in ay gubaan iyagoo fasax doonayo horta waa macquul boqolkiiba sagaashan iyo shan ta u badan tahayna waa taas bcause hore looma arag iskuul iska gubta waan arki jirnay laakiin hadda iskool adii la lix toddoba iskool la gaaray oo ulakac loo gubay dabcan waxaa lagu fasiri kara oo keliya waa in fasax doonay yihiin marka sifo loo kabo waa in wakhtigii fasaxa la yareeyaa laga dhigaa in yaroo kooban sifaha dhow waxbarashadii arday ka tagtay inta yare ee caabuqa lagu jiray wuu usoo kabaa waxbarashadiisa marka anigu ta wadanka waa la qabaa bcause anu macalin baana iskool baan joogaa in lasoo rikaaf garay wakhtigii lumay aad bay muhiim u tahay ayaguna waxay rabaan in la fasaxo horta arinta waalidka iyo macalimiinta iskoolada waxaa lagu yaqaana waxa la dhaho b t a parent teachers association waxaa la dhaha jiri jiray iskoolada qaarna way ka jiraan haddii arrintaa la dardargeliyo shaqadeedana la qabto waxay fududeynaysaa isku xirka macalinka waalidka iyo ardayga markaa iskoolka dhiganaya ardayda qaada tallaabooyinka noocan ayuu dhankooda ku booriyey in ay ka tanaasulaan kula dardaarmaya noocay doonay ahaadaan waxaan rabaa public iyo private intaba in ay si deg deg arrimaha noocan ku joojiyaan waayo wax wax faa'iido ay leedahay male oon dhibaato ahayn in dhuum la gubo ama iskool la gubo haddii la hadda waa la hagaajin infrastructure lacag badan ee dowladda kaga baxayso ama iskuulka barefad haddii lacaga badan baa kaga baxayso marka anigu waxaan qabaa si deg dega in loo joojiyo yuusuf gaas star f m nairobi